walaay galabis in aragoona in sheego karo iina meeliyeeda ima taalo an ergida kumid ahaa ma in ogol ini aan walqobsado amase ku hadalo meelo ma in ogol guruub shaksi haas magacaabay oo walqofliyahaa tawka ee aragtida tiitayba walinagatay guruub walqofkooley biliyo oo kale anii bilo oo dhowrow oo kale maya ergidan mayl hakiinka sheegay ergidana diidi iyo ogolaashii leta diidi iyo ogolaasho midna melihi walaa meelo kasoodan walqaldamo macnaha meelaas injiyo waliinqoodad una hadda lagna ma magacaawaano maadaama meelu kumuuquda ma inbaaqeeya oona in sheegeeya mas-uuliyiinta sasare madaxweynaha inka saraya gudoomiyaha baarlamaanka hisul wasaaraha wasiirida ma in sheege meeli shirqool dagaaled inuu ku socdo haddii arrintaasi degdeg alsoon fargeliyne ma biri waa masaada waa inuu arrintaasi taa qarhada doonto mayna kale suunka codsadaane in gobolka shabeellada hoose xoogayn in badan rag la dhihi maamul degmo gobolka laiskii wareejiye likidugi ragga qaargeyna si degdeg oo macnaha wixii maanaha faham waaysiyiin un may codsadaane si degdeg eh in dawladda noo qaado shirkaasi ta unin nicanfi waay nisni abaawuli shirqoola lisniinka abaawuli saacadan wixii ku bilaabto ergooyinkayn mayn haraysinaa boqol iyo wali jir wixii unu dhan huteelaadka ka haraysina mayna imbaahnaa inuu si degdeg eh lanoo qaado inta ku socdo inii mataqaanaa wadadii hagaagsanay laka toosiyo dib u heshiisiin ha socota dastuur inin ansaxiyo mataqaanaa fayla oo mataas wasiirka taliyaw inii oo khubaro la hesheenay la fiiriyey liisa ogolaaday inii meelaha ku baho marka wali ku dambogi markaasuu ka baad insha allahu lagu tallado yaa fadaan ma erago hayna wal degdegaaw meel meel rooro hayo ma ujinni marka may fadaana dad yaw mataqaanaa caalamka in sheegaane madaxda qaranka ay sheegaane shirkaan inii wadadii lahay laka toosiyo qaldaadka hoo ka socdo marmay obsadaane dib heshiisiintii la wada inay halaawd inay dhibaato ku qooyto shirkii sidii loogu talagalay ma ku socdaan anigoo ah guddoomiyaha arrimaha gudaha amniga iyo maamul usamaynta guddiga baarlamaanka waxaan u imid kormeere kormeeraan ka ahaa inaan kormeerno aan ogaano siduu shirku u socdo in xasilooni siyaasadeed baydhabo aan ka helnaan rabnaa gobollada la dhisaa xasilooni siyaasadeed inay ku dhaqmaanaan rabnaa waxaan ka codsanaynaa madaxda sare war cad aan ka rabnaa ummaddayay isku baabi'in ummaddan nabaday rabtaa waddanka nabadaan u rabnaa war cadaan ka rabnaa warqadaan haysanaa oo ka soo baxday bisha kowda bisha kowda oo nofembar warqadan waxay ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ku qoran in shirkan la hakinaayo intii laga dhammaystiri doono wadahadalkaan socdo waxaana la yidhi dastuur lama ansixi karo doorashona macnaha doorashooyin lama qaban karo hoolkana waxa ka socda waa dastuurkii oo la ansixiyey doorasho la isu diyaarinayo sidaa darteeda madaxda sare madaxweyneha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha wax war cad inay naga siiyaan waxaan meesha ka socdo fawdo waayo dadkeenna fawdo uma rabno nabadaan rabnaa ummaddaan horey usoo baaba'day baaba' kaleeta iyo dhibaato kaleeta iyo dagaal sokay raalli kamid